صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku soo jirnay mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa ficlan waxaynu xulanaynaa inta runtii axaadiistoodu ay saxiixa tahay sidii aynu hore u tilmaannay waxaa ka mida mucjisaadkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadii uu u duceeyey saxaabiga loo yaqaana abu hureyra iyo hooyadii wa ficlan xadiiska alimaamu albukhaari uu wariyey abaa hureyra waxa uu yidhi ma uu jiro dhulka qof mu'mina oo ilaahay ku abuuray iyo gabadh mu'minada haddii kale way jeclaayeenoo ilaahay baa jeclaysiiyey buu yidhi sababtuna waxa ay tahay hooyaday baa hore u islaami weyday buu yidhi saxaabiga loo yaqaano abu hureyra walidaalik intaan soo kaxeeyey ayaan u keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqultu yaa rasuula allah waa hooyaday waxaana jecelahay inay islaamka soo gasho walidaalika waxa weeye diinta ugu yeedh marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dad badan ayuu aada u jeclaa in ay diinta soo galaan laakiin qaarna waa laga aqbali jiray qaarna lagama aqbalin rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida adeerkii abaadaalib oo ficlan aynu casharadeenii hore ku soo sheegnay siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u jeclaa iyo siduu rasuulka isu barbartaagi jiray walidaalika waxa weeye weliba aabbihii isku bax bay ahaayeen abadaalib oo rasuulka adeeradii dee ficlan sidaa dee dhaqankoodu ahaa tiradoodu may yarayn insha allah maalmaha dambeaynu ka warrami doonaa tiradii adeeradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo eedooyinkiisii iyo habaryarihii iyo farduhu lahaan jiray iyo dharkuu xidhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii u shaqayn jiray tiradoodu intahayd waxaasoo dhan si kooban ayaynu insha allahu tacaala u tilmaami doonaa inta culimmadu ay isku raacsan yihiin almuhim abu hureyra markii uu keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u duceeyey mar allaalihi markii uu ducadii rasuulku afka ka qaaday ayay tiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah halkiibay ku ashaadatay waxa uu yidhi abaa hureyra farax darteed ayaan ooyey buu yidhi markii hooyaday ay islaamtay wa ficlan waa nicmo waalidkaaga oo ah diintii wadaagtaan inagu ma dareensanin oo dee dad islaam ku dhashay oo islaam ku koray oo wada islaamaynuni laakiin dadkii ficlan kala gedisna ayaa aada iyo aada u garanaya saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ka mid ahayn walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan ku yihi yaa rasuul allah arrin kalena iigu dar waxaad iigu dartaa in ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa oo dhan iyo dadka wanaagsan u jacayl noo geliyo walidaalik xadiiskan alimaam muslim baa wariyey qeybtan dambe allaahuma xabib cabdaka haada wa ummahu ilaa cibaadika almu'miniin ilaahay oo addoonkaa abaa hureyra iyo hooyadii waxaad jeclaysiisaa addoommada mu'miniinta oo dhan waxabibhum ilayhima iyagana jeclaysay macnaheedu waxa weeye iyaguna ha jeclaadaan walidaalika waxa weeye iyagana ha la jeclaado abaa hureyra ficlan dee waynu ognahay maanta muslimiinta waa ahlu sufiya saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexiyo siddeetanka saxaabi abu nucaym fii kitaabihi xilyat lwliyaa ahlu sufa waxay ahaayeen koox saxaabada ka mid oo masaajidka ku nool oo aan guriya lahayn marka kaanuu yastadiluuna fii daakhili lmasjid marka masaajidkay hadh ka samaysan jireen oo halkaasay ku noolaayeen oo dee noloshooda oo dhan masaajka ayay ku xidhnaayeen waa kuwaynu in badan ka waranay rasuulku marka uu raashin yar helo uu u yeedhi jiray calayhi salaatu wasalaam ee loo iman jiray wuu odhan jiray marka uu wax yar helaba warado masaajidkii taga oo ahlu sufihii qeyb ka mida u yeedha uu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik xadiiska runtii alimaam muslim baa wariyey alimaam annawowi marka uu sharaxayo saxiixu muslim kale isaguna waa uu soo qaatay idan ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu hureyre waa loo aqbalay waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee xagga ducada saxaabiga loo yaqaano cabdiraxmaan bin cawf ayaa rasuulku uu u duceeyey xadiiska runtii bukhaari uu wariyey baaraka allaahu lak buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaad haysaba ha kuu barakeeyo walidaalika waxaa weeye cabdiraxmaan bin cawf taariikhda waxaynu ku haynaa waxaa la yidhaha intaasoo guri buu lahaa intaasoo faras buu lahaa saxaabadii ugu hantida badnayd saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ku jiray walidaalika waxaa weeye maalqabanadii saxaabadee tujaartii waaweyneyd ayaa uu ka mid ahaa isagana ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisu waa ay ka muuqatay waxaa ka mida mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee xagga ducada saxaabiga runtii loo yaqaano abi dalxa iyo ummu sulaym ayaa ilmo ay dhaleen uu u duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababtuna waxay ahayd anas binu maalik ayaa runtii xadiiska bukhaariyo muslim ee wariyeen soo saaray abu dalxa ayaa inan uu dhalay uu xanuunsanayay marka abu dalxa ayaa gurigiisii tegay markii uu gurigiisii habeenimadii u hoyday ayaa gabadhiisii ummu sulaym oo ka mid ahaa ficlan dumarkii muslimaadka ahaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam berber taagnaa ka mid ahaa ayaa wuxuu ku yihi ka waran inankeenni waxay tidhi askanu maa kaan wuu ka xasiloon yahay sidii uu markii hore ahaa dabeeta cashadii bay u keentay saxaabigaasi waa iska casheeyey si wanaagsan buu u degay habeennimadii ayuu gabadhiisii la kulmay dabeeta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa salaadii subax ay kulmeen acrastum alleyla xalay miyaa aroosateen buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala nacam macnaheedu waxawey gabadhaadii xalay miyaad la kulantay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi allaahuma baarik lahuma ilaahayow u barakee kulankaa ay kulmeen wa ficlan waxaa la yidhaahdaa saxaabigu markuu salaadii subax u soo baxayay bay ku tiri war inankaagii aaso wuu dhintay ilmuhu aada buu xanuunsanayay waxay diidaysay bal hooyo ka waran dadkii hore muminaadka ee qadarka aaminsanaa ilmihii oo go-ay ayaa ay ku tiri sidii waa ka xasiloon yahay si aanuu murugoonin wuu iska casheeyey gabadhiisii buu la kulmay wa ficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waa looga waramay waana kaalle xalay miyaa caruusateen walidaalika waxa weye saxaabigu ishtakaa ilaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu ya rasuulallah inankaygii oo dhintay ayaa u musleym ay sidaa samaysay oo aanay ii sheegin markii hore ficlan inan loo yaqaano cabdilaahi ayaa habeenkaa u calool galay ila waa kii rasuulku caleyhi salaatu wasalaam u duceeyey walidaalik bismi illaah allaahuma janibna ashaytaan wajanib shaytaana maa rasaqtana iyadoo qofka muslimkiiba marka uu xaaskiisa la kulmayo la yidhi waa inuu bisinka u qabto waa inuu yidhaahda allahuma janibna ashaytaan ilaahayow shaydaanka naga foge wajanibi shayaana maa rasaqtana waxaadna siinaysana shaydaanka ka fogee ay tahay ayaa haddana bal rasuulkiiuu kuu duceeyey calayhi salaatu wasalaam maxaa arrinkaagu noqon lah walidaalika waxaa la dhahda inanka loo yaqaano cabdilaahi wuxuu dhilay sagaal inan oo runtii xufaad ah berigii hore cilmigu qur-aanku ah yacni culimmadii wakhtigaasi ka mid noqday ayaa ilaahay inankii kasii beeray walidaalika waxaa la yidhaahdaa waa ducadii ugu duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam abi dalxa iyo ummu sulay waxaa xusid mudan ducada uu rasuulku u duceeyey saxaabiga loo yaqaano saa'ib binu yaziid jacad bin cabdiraxmaan xadiiska runtii waxa uu ku sugan yahay bukhaariga saxaabiga loo yaqaan yaziid binu saaib binu yasiid afar iyo sagaashan jir ayaa uu ku dhintay isaga oo wakaana jildan muctadila raggunbuu ugu xoog badnaa wakhtigaa uu dhintay sababtii baa la weydiiyey oo intii aanu geeriyoon wuxuu idhi habaryartay baa i kaxaysay markaasay ii geysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ninkan inankan habaryar baanu ahay waana nin yani waxa weeye shaki baa ku yara jiray u ducee markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ii duceeyey buu yidhi maalintiiba cudur yaroo shakiya baan lahay oo shakigii iga baxay buu yidhi iska daa in madaxii xanuuno oo afar iyo sagaashan jir baa aan ku gaadhay buu yidhi xoog aniga oo caafimaad qaba ilaa intii uu ka dhimanayay walidaalika waxa weeye saxaabigaa loo yaqaano saa'ib binu yasiidna ilaahay sabab wuxuu uga dhigay habaryartii oo u geysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdilaahi binu hishaam baa ka mida dadku u duceeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi rasuulku wuxuu ugu duceeyey in wixiisoo dhan ilaahay u barakeeyo walidaalika waxa la idhaha ibnu subayr iyo cabdilaahi binu cumar baa u tegi jiray wax allaaliyo waxa uu qaadaaba dhaaiman buu noqonayay macnaheedu waxa weeye howl wal oo tijaaro ah oo uu galaabo ilaahay baa u barakeeyay marka cabdilaahi binu subayr oo iyo cabdilaahi binu cumar oo ficlan dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku xeerna ahaan jiray baa u tegay waar dee wax noo dhiib bay odhan jireen ilan waa kanoo xoog kumaad keenin oo shaqo kumaad keenine ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisii baad ku heshaye ayay ku odhan jireen ninka loo yaqaano hishaam walidaalika waa cabdillaahi bin hishaam cafwan waxaa la dhaha isaguna dee wuu iska asturi jiray marka ay kelmaddaasi xusuusiyaan waxaa ka mid ahaa ducooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee mucjisaadkiisa ka mid ah xadiiska alimaamu albukhaari wa muslim ay wariyeen gabadh baa u timid rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi innii usracu yaa rasuul allah marka aan yacni joogo ayaa waxa weye waan suuxaa ayay ku tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa ilaahay ii bari bay ku tihi in shi'ta sabarti walaka aljanna haddaad doonto waad iska sabri waayo xanuunkaasi jannaad ku helaysaa wain shi'ta dacawtu allaha an yucaafiik haddii kalena iminkan ilaahay kuu baryayaayo ilaahay caafimaad buu ku siinaya faqalat asbiru yaa rasuul allah haddii xanuunkaasi aan janno ku helayo waan sabraya hadda waa qof sooxaya walidaalika waxa weeye dadkii muslimiintaaye hore ee qiimaha lahaa wey qofku janno uu socday adduunyadu ay agtooda ku yaray dabeete waxay ku tidhi fa innii atakashafu yaa rasuul allah haddaba yaa rasuul allah waan faydmaa macnaheedu marka aan suuxo cawradaydii baa faydmaysa oo maradiibaa iga qaadmaysa ee ilaahay ii bari dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u bariyey waxaa la ydhaha mar kasta oo ay dhacdo iyada oo asturan ayaa la soo gaadha maalintii uu duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo dhicitaankana dee iyada ayaa dalbatay markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi jannaad ku helaysaa ee maad ku daysan waxaa runtii xusid mudan ducooyinkii mucjisaadka ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam horena waynu u soo sheegnay dagaalkii beder qeyb ka mid ah ibnu mascuud wuxuu yidhi rasuulka oo jooga kacbada ayaa koox quraysh ka mida oo kacbada fadhida ayaa yidhi war waa ka ninkii maxamed waa iska fadhiya uu iska tukanaya yaa maanta soo qaadaya mandheertii neefkii geela ahaa ee halkaa yaallay oo dhakada ka saaray dabeete ninkii ugu dhibta badnaa ashqal qowmi ugu akhlaaqda darna ayaa soo qaadoo saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka riwaayaadka waxaa ka mida waa tii faadima loogu qayliyey ee faadima ay timid sidii isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sujuudsan madheertii baa laga dulqaaday walidaalik mar allaaliya markii laga qaaday bay qosol ku dhufteen dhammaantood wa kaana rasuulullaahi basharan rasuulku bashar buu ahaa murugooda farxa oo yacni xagga bani aadamka taa kala wadaaga marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markii intay dee intaasoo dhan ay saarnayd intii faadima ay imanaysay maca daalika weliba qosolna ay ugu dareen ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u habaaray allaahuma calayka biqurayshin ilaahayo waxaan kugu reebay quraysh ayuu saddex goor yidhi allaahuma calayka bicamr bni hishaam waa ninkii abuljahl la odhan jiray cutba bnu rubeyca shayba bnu rubeyca waliid bnu cutba umaya bnu khalaf caqbata bnu abi maciid camaarata ibnu lwaliid intaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tiri walidaalika waxaa la dhaha ibnu mascuud intiiba waxaan u tegay buu yidhi bader mid mid baan isu dul taagay isagoo habaarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dhacay dagaalkii bader baa intoodaba lagu dilay walidaalika taas waxay tilmaamaysaa waa ducooyinkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisii la arkay ee ducooyinka ka mid ah waxaa ka mid a xadiiska runtii fii saxiixi muslim ku sugan ee salama binu akwac uu soo saaray ninbaa nebigu calayhi salaatu wasalaam meel muslimiintu ay wax ku cunayaan ayaa bidixdiisu wax iskaga watay macnaheedu bidixduu wax ku cunayay faqaala anabiyu kul biyamiinik nebigaa la hadlay ninkii calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wareedheeg midigtaada wax ku cun qaala laa astaiic wuxuu yidhi yaa rasuul allah ma karayo inaan midigta wax ku cuno lastadacta buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa manacahu ila alkibru run muu sheegayno yacni ma karaya markuu yihi lastadacta ha karin buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa manacahu ila alkibru kibir dartii ayuu bidixda wax ugu cunayay midigtii isku caadi bay ahayd walidaalika waxaa la yidhaahdaa kor buu u qaadi kari waay midigtiiba halkii ku qallaqshay ila waa kii yidhi yaa rasuulallah ma karaye walidaalika waxa weeye yaa bunaya sami illaaha wakul mima yaliik rasuulku calayhi salaatu wasalaam caruurtii saxaabada markuu tilmaamaya wuxuu yidhi waxa weeye bisinka ku bilow bismillah dhe markaad raashinka bilaabayso midigtana ku cun wakul mimaa yaliik raashinka marka lasoo dhigo dhinacaaga ka gal macnaheedu waxa weye haddaad bidixda joogto ha u gudbin dhinaca kale waa akhlaaqdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee dad markaa wax wada cunaysaan markaad keligaa tahay waxa weye dhibaata ma jirto oo dhinaca doonto ka dooro laakiin marka ay dadku wax kula cunayaan bisinka ku bilow bismillah ayaa ugu yar hadana bismillaahi araxmaani araxiim aanad odhan maca daalika waa dhinacaaga ka bilow midigtana ku cubuuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad bay gaaladu hadda iyagoon qurxanayn si ay sunnaha u khilaafaan daa'iman bidixday isticmaalaan oo iyaguna waa bilcaks oo faclan dee dadka qaarkood oo goran waa jiraan laakiin waxa weeye iyagu waa iska yeelyeelis aada bay bidixda u isticmaalaan laakiin innaga islaamkuwa yani tayamanuu midigeysta yani wuxuu qofka muslimkii in midigta salaanta uu midigta ka dhigo wuxuu qabsanayo uu midigta ka dhigo waxaasoo dhani waa sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam quraysh rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagana marmar buu habaari jiray wa ficlan markii ay dhibtii ku badatay rasuulka ee ay aada iyo aada u dhibeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi allaahuma acinnii calayhim bisabcin ka sabci yuusuf ilaahay waxaad igu caawisaa toddoba ka mida toddobadii sannadood ee aada siisay nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa tii toddoba sannadood oo abaara ru'yada nebiyullaahi yuusuf oo arkay calayhi salaam oo runtii fii suurati yuusuf ku sugan ilaahay ou intii in leeg igu caawi buu yidhi dabeeto waxaa la dhaha nimankii qureysheed ayaa roobkii waayay biyihii baa yaraaday ilaa xad runtii la yidhi waxay gaadheen inay cunaan meydka dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ay usoo ashkatoodeen iyo reer bani hashim waxay dhahdeen war dib ilaahay haynoogu baryo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ficlan nebigu ilaahay buu u bariyey rabbana kshif cana alcadaaba innaa mu'minuun yacni waxay yidhaahdeen ilaahay markuu ka warramayey ilaahay ou cadaabka naga fayd waxaanu noqon doonaa qaar mu'miniina ah walidaalika waxa weeye haddana quraysh halkii bay ka miistay laakiin habaarkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxbuu ka tusay oo dee waa kaa waxay gaadheen heer allahuma salli calaa sayidina muxamadin ay ay wax ka cunaan meydka ay wax ka cunaan oo ficlan qurayshi dee dadkii ugu ladnaabay ka mid ahaayeen mujtamacii qurayshi oo dadka dee waxay ka qaadi jireen carab oo dhani xarabka iman jirtay dharkooda way ku qasbanaayeen inay iibsadaan midhahooda way ku qabsanaayeenway ku qasbanaayeen inay iibsadaan walidaalika waxa weeye qof walba jisiyay ka qaadi jireen cashuur bay ka qaadi jireen qasaba marka dadkuna dee waxay ahayd runtii ficlan mushkiliina ha noqdaan laakiin ilaahay way aaminsanaayeen iyo xarabka iyo kacbada carab oo dhani way aaminsanayeen oo taa insha allahu tacaala fii suurati alfiil marka aynu ka waramayno aynu halkeeda ku tilmaami doonaa waxaa ka mid a mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida alimaam muslim uu wariyey wuxuuhi jaabir bin cabdilaahi saxaabigii aynu in badan ka soo waranay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu dagaal isu raacnay buu yidhi sidii aanu u soconnay ayaa waxaanu ku soo beeganay meel waadiya oo ballaadhan oo geeduhu ay teelteel yihiin macnaheedu waxa wey waa dhul ballaadhan laakiin oo waadiya laakiin geedaha teelteela geed meel aada istag taagto o aada isku beegta ma jira buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u baahday meelu ku istijoodo markaa laba geedoo isu dhow ama geed keliya oo cufan oo qariyo nebiga calayhi salaatu wasalaam muu lahayn dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam geed buu la hadlay buuhi inqaadii ilaya iisoo hogaansan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa jaabir bin cabdilaahi wuxuu leeyay geedkii oo socda ayaan arkayay buuhi ilaa uu isa soo taagay rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa fanqaadat macahu kalbaciiri lmakhshuushi way u soo hogaansatay sida awrka faruurya xidhan awrku marka dee uu faruurya xidhan yahay marka lagu soo qabto hogaanka waa ka meesha loo kaxeeyo u socda geedkaasi wuxuu u soo socday buu yihi rasuulku markuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam sida awrka hogaanku ku xidhan yahay mar allaaliya markii uu dhinaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam istaagay ayaa haddana rasuulku geed kale uu yeedhay inqaadii calaya biidni illaahi geed yahow adiguna ii hogaansan oo waxaad iigu hogaansataa idanka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka geedkii kalena wuu soo socday wuu soo socday ilaa uu iise soo taagay agtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam faqaala ilta'amataa calaya biidni illaah isu taga buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam geedkan wuu u yeedho halkanuu iise soo taagay kii kalena wuu u yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo halkanuu iise soo taagay labadiinu haddaba isu taga buu rasuulku yidhi markaasay isfangeliyeen labadii geed markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka dhigtay sataar uu ku istijoodo mar allaaliya markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhammaystay ayaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi geed walowba halkaagii iskaga noqo marka waxaan arkayay buu yihi jaabir bnu cabdilaahi geedkii oo socda oo socda oo halkiisii tegay waa kii hore haddana kii kale ayaa dhaqaaqay dhaqaaqay oo isaguna halkiisiibaa u tegay